maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta ayida go-aankii maxkamadda raqfaanka gobolka banaadir oo hore sayid cali macalin daawuud ugu soo riday xukun dila maxkamadda sare ayaa maanta fadhiga ka yeelatay kiiska sayid cali macalin daawuud waxay ku ayiday go-aankii maxkamadda raqfaanka waxayna hor istaagtay raqfaanka ay soo qaateen qareenada difaacaya sayid cali macalin daawuud oo maxkamadda raqfaanka gobolka banaadir bishii may ay kusoo riday xukunka dilka ahaa kadib markii maxkamadda ku heshay eedda loo haysto ahaa dilka xaaskiisii luul cabdicasiis gariiqaanbaashe yuusuf ayaa maanta ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda sare wuxuuna khusay in maxkamaddu ayiday go-aankii maxkamadda raqfaanka gobolka banaadir inaadan ogirtay in isaga iyo orihiisii dhibanaduul cabdicasiis maxamed uu muran iyo ismaandaaf dhex maray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay gooro habeen ah qolka mida guriga ay ku noolaayeen isaga orihiisii carruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markuu fal ka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu fal ka geystay taas ayaa si buuxdo u caddaysay inuu falka ku galay si kas ah si dhammaystirana ugu diyaar garoobay inuu geysto dilkas ah intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada boqol soddon iyo sideed iyo boqol afartan iyo saddex xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay dilkas sagaal qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuhun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka ah oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwaddan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuhunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimashoa fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhun toban in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabdii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda labaad qodobka laba boqol soddon iyo laba xeerka habka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhtiisa kor lagu sheegay gariiqaanbaasha iyo garsoorayaasha ku weheliya maanta ayaana ugu dambayntii mar kale waxay soo saareen go-aanka maxkamadda sare ahaa in xukun dil ah lagu riday sayid cali macalin daa-uud lana ayida go-aankii maxkamadda racfaanka
xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysane sayid cali macalin daa-uud ee ku taariikhaysan shan iyo tobanka bisha lixaad labada kun afar iyo labaatan iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sumadeedu tahay boqol soddon iyo lix labada kun iyo afar iyo labaatan kuna taariikhaysan labada bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatan lidna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay baxa lix iyo toban labada kun iyo afar iyo labaatan soona baxay shan iyo tobanka bisha shanaad labada kun afar iyo labaatan maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka wabilahi towfiiq kiiska sayid cali ayaa ahaa mid si weyn isha loogu haya tan iyo markii uu soo bilowda horraantii sanadkan waxaana ka socday maxkamadaha eedda loo haysta sayid cali iyadoo qareennada iyo qaar ilaalintu si weyn ay uga soo dhex muuqanayeen warbaahinta lagana daawanayay badi warbaahinta gudaha cabdulqaadir okey v o a muqdisho